bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidayaal hamiinfayla ka dhowaada warka hamiinama idaacadda warsan qodobada dhugunsidayaal ka dheega doontaan waybaan kowina wasaaradda biyo i tamarto dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo geeka kormeerka samaydii ahaana ku mid ee celalka u weyn ee baydhaba maamulka gobolka baayo kadhaarade antinana inshaal eexada doogna dadkala kudumiya u minatayo hareero wadooyinka baydhabo kaleeyaga gudoomiye ku-xigeenka lamaad ee baarlamaanka hirshabeellena way baya sheegta inta rajo ku qaban intii halaabtayo helaan qoonda qoondadiioo ka layin baarlamaanada dalka hooyo kuriisha ku xanuunsamo bulshada baaqan dartee isbitaalka magaalada beledweyne oo la deersii daawo ku koyti dowladda turkiga xuska maalinta ciidanka cirkoolaka qobadii muqdisho doorashada gambar kumid ee golo shacabka oo ku dhiidi kismaayo shabaab oo weerareen deegaana duleedkuka ee degmada baraawa akhbaaraadka banaanka dhungunsudyaal weybankaweyna ra-iisul wasaaraha etoobiya xayla maryan oo is-ajeli iyo weliba madaxweynaha koonfur afrika joseph zuma oo isuuna is-ajeliya
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
mar kale dhugunsudyaal hamiinfayla hamiinama khamiise uu jamaanaha gala hayta taaragdan iyo keedanta tum ishanta bilo lamaad februari sanadka labada kun tum isiyeedka aana soybahayana qodobadii warkan hamiinama haddana ka dhowaada yoogi oofisana wasaaradda biyo io tamarta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya way bayogeega kormeerka samayday haana ku mid ee ceelaalkan kuwiin ee magaalada baydhaba faahfaahinta warkan way bandhighaye xasan cali daawud xasan sheelara
maybageeka magaalada baydhabo ee caasimada kumeeldeerkan ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya seminaar isu socdo muddo sed maalmood ee lanka furay dadka xirfadda anle oo islamarkaasna ka shaqaysadayaan ceelalka ka yaala magaalada baydhabo iyo qaar ku mid ee shaqaalo ka howlgalow shirkadda biyo ee warjanay ee kataalla beledkun baydhabo seminaarkaasi maybahadaga ku jiray wasiirka wasaaradda tamartii khayraadka biyo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane iidin xasan umad oo longorodow u saam
socda runtii geediyadan ka faraxsana inaan say goloqeyb galan tababarkan oo aysan gaadagaasa sida maalmood ah tababarkasaasina qaabkii mashaariicda lasan hirgeli tilmaam u qadan anmaaray qadan bulshada deegaanadaasna nool isamay laqaayada sanadaanka oo isan qiimii badan joogatay runtii mashaariicdan iyada muhiimka ah deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan degmadan baydhabo kiisan la dareebtaan qaxootiganka badan oo geedka afbahay deegaanada koonfur galbeed may ku nooleyihin magaalada baydhabo shacabkii may la raayo sufraan ku noolay degmada baydhabo may lama jibaarahaya dadkii afbahay tuulooyinka iyo deegaanada kale ee koonfur galbeed intaasna runtii may la raayo sida amartigelinta iyo siisan handhawaysan iyo maamulka iyo kulliga meelahaaiyadaan samaadsanin sababtoo mayba qofka bani-aadanka ah meeliisa nololis ariirinka gala iniis ku haajiro meel kale aan iska aado yaa meelahaay islaamka uga qabta marka dadkii xaqahay beledkan kooy meelahaayosa ini la hadhowaayo la martigeli runtii waleed meelahaayosa waa bulshadayaw tan kale mashaariicdan deegaanada ku dareer ilaa hadda axaqeel iyo la dayactirahayo dayactirsha boqolkiiba konton iyo marahaay waa isiin korgabtan meelooysan ku koysan mashaaridaas mayl faleemadan isin leh mayl rahay bulshada deegaanadaas ka noola leh mayl faleemadan walaada leta inaad xanaanayd maynku jara mayl rahay walaam shacabka dhan kuha inaysan angarin inaysan maamulan nidaamsha iyo mayl rahay kala dambeynta iyo dadka mayl rahay libyoosan deersii fari ee la baahani haddii mayl rahay ku taxdirna oo mayl rahay muslimiinta isku saarna runtii mayl rahay laaqa saartay nagadaas taas mafadaan madama madrida maysan korsadaane iniisa mayl rahayso mashaariicdaasi oo oo wasaaradda iyo hayado kale subkaadaga mas-uuliyaha inaysan galanta ka haytan nidaamsha iyo maamusha inaysan mayl rahayso ciidanka ka hadabtan hantaan layma ka ekaari doona insha allah haddii ilaahay ah may fadaana deegaanada koonfur galbeed dadka ku nool biyo nadiifka oo ku filan iyo helaan haddii ma awoodaan aan milerahay deersii doon mashaariic badana dareed hata laaku bilaaw runto ilaa ay meelaraha shabeellada hoose laftiyo marka mashruucan oo geedkan fadhiga tababarsheed inaysan qaatan mudasada maalmooda aqoontiisan ku faa'idaysaa samaylkooda inaysan ka dabaqtan hoolaysan haytan qaabkiisan maamulaasan qaabkiisan ka amulaasan dadka bulshada dadka dhaansada oo ceelashaas ina meelaraas walaalnimale elnimalanna meelaraas tacaamulan yalisiin ku baahanyi onona meelaraas waa karaankan eh marwala maysan garab sheegna ini walaa baahiyaada jarmadaasayga ona meelaraas sin musaa'idna maamul koonfur galbeed may ku badanaha ini meelaraas bulshadan kunool deegadan koonfur galbeed adeeg adeegyaal kuneanon isisin adeega geedka ni roogna barheelaysan rogta wadan mayla fadayha ina meelaraas inshaallah doos usuley xuquuqdaawa dowladda la shaqeey dowladdana may diyaaran kartaa ina meelaraas shacabka aan shaqeyka marka raallahada maduudin hatayni dowladda kale laki maqanayni tababarkina meelaraas geedkana furayni eedeedan kamaxsantay meelsan faday mataa inaysan kufaa'idaysan tababarkan oo geedka leen goyna baryoen goyna meelaraas radan goy meel fadaysa joogtaa ilmaha oo keen bilaaw antiyaga meel raas ku dhamaado inay dowlad faday marka inaysan kufaa'idaysan dad oo meel raas kufridan le barnaamijkaas yaa roog tababarkaas kuli doona ilaahay ah marka eedeeda
wasiirka iyo maybasaas oo kale uu saxaboogday banaanka beledka baydhabo oo kayaalan ceelal iyo baraagayaal oo la dayactirahayo islamarkaasna la fadahayo inilanka edeyga bulshada ka nool beledkan baydhabo islamarkaasna xaafado beledka baydhabo oo qaar oo hadda biyo un lahayna iyo unku bahaan biyo yaraantiyo haysata wasiirka iyo mayba usmad usula hadlay saxaafadda meelaasoyti usa ka sheegay natiijada iyo walyaabo sababi in hadda wasaaradda iyo haboogata ceelalkan ay ini la sameeya baraagayaal oo biyo laka geysiyow qaar ku mid ay xaafado kayaalaan beledka baydhawaa banay qaabka anshaqeeyaan ceelasha ka yaalan degmada baydhabo ka wasaaradahaan runtii may dardargelin fadahayna inaya ummatan ku nool degmada baydhabo iyo biyo ku filan helaan maygii kormeer ka banay shaqo ka socotay erida bayhaw oo may la raayus ilaa iyo afar ceel oo kale dayactirahay shaqadii taaysan aragdayta runtii shaqadan hooba dhamaata may rajaynaa inay walwiin isku bedeli doono may la raayus iniga biyo may kala wadnaha inay may la raayus magaalada biyogelin biyogelin karaan may la raayus suubina taasoo may la raayus wasaaradda qorshayaasha iyo may la raayus sanadkan hadda may la raayus bilaawday inuu may fadaan magaaladan baydhabo iyo guud ahaan deegaanada koonfur galbeedba inay walbadan isku bedelan dhinaca biyo may waxaa naga heedihii iyo meel raayuslaan saboodkan ay barnaamijkan inay suurtagala siisii martaaridan shaqadan socota xaamuhu weyn oo meel raayus biyolka keediyaw oo magaalada meel raayus lay kareeyaan inay meel raayus albasahay solar system la saare meel raayus matoore la siiya bambooyinka hor meel raayus ay shaqada talaabsan bambooyinka la bedela intaas may sii dheera in magaalada meel raayus dhinaca ay dhisina tiba ilaa ay door ay ku qodnaan hadii ilaahay er walaashe dhammaan waqtiga tilaabada sidii ay dhibida meelo ku nool iyo dadka ku nool xaafadaas wada jir iyo biyin hala lahaayeen qorshaga wasaaradda ay insha allah may rajaynaa in sanadkan walweyn isku bedelaan deegaanada koonfur galbeed in wasaaradda meel raayis dadka geli doonta dhinaca biyo oo degmada baydhabo dadka ku nool iyo biyo ku filan hela doonaan xudur saasoo kale meel raayis mashruuc oo iyo ballaarin ee qudareera buurha kaba saasa fadaan insha allah hadda lama eelalan qodob buura ka meelan dhow een magaalada gudaasheena wartiwiinayta kiyaala in la bileeriyo meel la raayis diyaatar la kusoo biiya een aan qorshaha insha Allah waqti dhowna bilowdo doon saasan fadaan madin inuu wasaaradda ka bileerina shaqooyinka deegaanada meel raayis koonfur galbeed runtii TV iyo media runtii geeka inay kula qayb qaaday barnaamijkan aan mahadnagaan een kormeerkan geek ma xisaabsanay shaqooyinka hadda dareeran iyo inay qaabka loo bedeli lahay sistamada hadda shaqeeyaha ay xisaabsan yihiin eedeedan ma hasantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wasaaradda hay-adaha meel raayis una la shaqeeyaan iyo gacan ku sii haayaan marka meel raayis dowladaha meel raayis oo soomaaliya deeqda biyow marka laakiin wasaaradka liidka isku leeyahay wasaaradda shaqada wadda insha allah may rajaynaa inay walbadan an tara doonaan meel raayis bulshadan ku nool deegaanadan koonfur galbeed magaalada baydhabo hadii isku wareystaan mid ka mid ahay magaalooyinka meel raayis laakiin biyo caanka eh sanadadii dambe meel eedan u waadahay biyo soo saartay bulshada ku nool magaalada baydhabo marka arrintaas soo hadisi koonfur galbeed may soo lama sii habayaa meel raayis qiimayntii la soo biiyaha bati inii horta mada hore meel raayis ceelashii oo dowladda dhex magaalada lanqode oday atirfay lanhalna muddooyinka lahadhaafi number one waay taasay number two populationkii oo sii korodhay meel la raayo gee walba meel la raayo dad cusubka oo yahay magaalada baydhabo oo dadkii ka noolaya ee dadkii qaqahay magaalada oo i d b ga haayaan oo deegaanadan koonfur galbeed kale qahi iyo kooyaan culays badan ka haayaan lamadaas sababad may sabab saddex jirta in levelkii biyo hoosan dhiya meel raaysa ceelashii horraa an guri jar hata meel lahela jiilaalkiiba hola deriyo gurayaan oo la maahiyaayo meel raaysa hal saac mise laba saacadood meel raaysiyo la shaqeeyaan intaasa sababan eh intaas may fadaan inuuna ku ban ceelal cusub luqoda insha allah magaalada iyo bileerin badan ka fadaan inuuna suubina sanadkan gudaashay oo mashruuc eedan bileerin oo meel raayso aan isku kaaladaan IOMT iyo African Development Bank in meel raayso mashruucas oo bihirgal magaaladan biyaraan dambe lahan ka wada doona rajayna hadii ilaahay shaqada hadda dareertoon kaalin weyn ku qaadi doonta biyaraan taatu ku jirta in lagu baahan
waa madiin ka horreeyay wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Iidin Xasanow Mad Olongorodow Usama usabooqdow ceelalaka dayactirow banaanka beledka iyo weliba baraagayaal oo lanku tiragalay ini dadka biyo laka geysi maadaama muddooyinkii inka dambeeyay beledkan baydhawo laku dareemay biyaraan eedan fara badan oo hasaamoytii dadka ka nool beledka baydhawo
maamulka gobolka baayoweyba uusaa ka dhaaraday intinan shalay xadadoonga dadka laku dumyahayo manatayo hareero jidadka baydhabo kalayaga gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada gobolka baa yuunis cali xasan oo la hadalay idaacada warsan ee magaalada baydhabo iyo weyba uusug u hadalay burburinyo muddooyinkiinda dambeeyay magaalada baydhabo iyo ku wadeen maamulka gobolka weybanu sheegay hanti arrintan yeeda tureedlaanka naga haya bilicda magaalada baydhabo waana sheegay inti hadda iyo marahayda taasmiilfayla
walaagii indhamagna way wala saar jibintii oo qaldanay ariirda haayana lugeynay waana la wajah wayba waa qorshe oo maamulka horeeyaalay oo waana sii falada ay haayan yaadilahatan daddalugeey dhamaastar shabeeyaka jarna waanigaa idinsheenuuna jibkiuna wayba waa la geliyona wayba waa ani lixis ee qorshe hayne كلها تدور إلى زوبني أنت تمنى ولا بيجي إن شاء الله زوبيتون تكتب إنه ما كرجع يعني هان هذا تقول له هدمي بس تربي جل هدمي ما ما تقول الدنيا هنوا ولا بوا ما ين لكن تقول كفراتني مرة أنت أعتقد جميل الدمي دون مسدين جل مثل عندي جاي أو يدوي تمي لاري تكتي هرتين هاي كوان سكال ولا بوا ويناga
tan i markii maamulka gobolka baayo bilaaween dumyowka minata ka yaalan baalo jidadka baydhabo iyo wayba bulshada maamulka ka dhaliilana anti dadka danyarta iyo keliya ku burburyayan minateediyo balse wayba arrintaas beeniyey jonis al xasan gudoomiye ku-xigeenka gobolka baaya
waana ciidamadana way dalay wala lawadalay maamulkana way lawadalay dowladana wala dhaqankalay lan shaksi goonan ka faana kormale marka way boodhaanki dowladda ka jara siiba anka siiba dowladda ka jara dowladda wala ha qorsi dowladda hajiri isor qaade lanki dowladda shacab hayna lanki dowladda hay wala qaade qaade ma kana dowladda kana shacab hay ma jidka madbaxoo laha bilaabo haddii dowladda iyo haddii madaxweynaha iyo haddii guddoomiyaha baarlamaanka iyo haddii oo lanka oo maalintaas sacad ku hor dhaladay haddii eydatiyo jidkaas walaagi asjee oo hangubaa oo danta bulshada guud hangubaahda qofna ma qofna malan baalraaw qofna malan jilaysado una walay horta walay burburin walay kubalaawn oo dowladda koonfur galbeedka dadka oo gudoomiyeen baarlamaanka ayaa ha ku bilawnay gudoomiyeenka baarlamaanka waxaa ku bilaaway may anika reebo utaawayaasha madaxweynaha ibidiisa anika reebo utaawayaasha laakiin kala dato ka jir marka marka mayla waybo dadka dadka masaakinta laha ku bilaaway dadka oo awoodida muhaydana laha ku bilaaway gurow
magaalada baydhabo oo xarun ku-meel gaaran ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaali wayba muddooyinkeeda dambeeyey ku jaray burburin minato haanasoo laka burburiyaaye minato ka yaalan agagaarka jidadka baydhabo waybana arrintaas wadee maamulka gobolka baayikan degmada baydhabo munaasabad bileeran oo lanka dabaaldegayay sanad guuradii qonto iyo sideedaad ee ha ku wareegatay markii la aasaasay ciidanka eerka soomaaliya wayba geed kale ka xusay magaalada muqdisho ee caasimadalka soomaaliya munaasabadan yawey baa ku qayb galay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan taliyaga ciidanka cirka taliyaga ciidanka xooga soomaaliya jenaraal gorod xildhibaanay mas-uuliyiin kale dhammaan mas-uuliyiintii meelasa khudbada ku jeediyeen iyo subinganka ka hambaliyayeen dabaaldega kaeedan qondoysiga sana guurada ah ku wareegatay aasaaska ciidanka cirka iyo in la subin hambalyanka dareenga saas oo kale bay eedan hanjeediyeena wasaaradda baabuurta soomaaliya antiya ka tagrifali hantadiyo layin ciidamada irka soomaaliya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose geeka oo khamiise weybaa ku dhiiday doorashada gembir kumid ee golo shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya kaasoo markii hore banaananaaye gembirkan golo shacabka ee laga tartamiya weyba horeenka fadhiyay ilaah naxariisida marxuum cabaas cabdulaahi sheekh siraaji oo hay wasiirkii hore wasaaradda howlo guud ireed andhisowka xukuumadda federaalk soomaaliya kaasoo sideedii mey lamada kuntum iyo toddobadii xellaha miinga iyo toogadan askar ilaalan haayeen hanti dhoorkii hore ee qaranka doctor nuur faaraxa doorashadan yaweyba ka tartamayay musharaxiin shalay maxamuud sheekh cabdulaahi siraaji oo la dhaladi marxuum cabaas iyo fardowse xasan maxamed weybana magaalada kismaayo diyaarka hayay oo codeeyey dhammaan ergooyinkii langatara garintiyo habuuyaan gemberkan inka dambayntii noyba guulaysaday maxamuud sheekh cabdulaahi siraaji gudoomiyaha guddiga madabanaan ee doorashooyinka qaranka soomaaliya xaliime ismaaciil ibraahim xaliim yarey oo ka dhawaaqday natiijada doorashadii sheegay anti maxamuud sheekh cabdulaahi siraaji usaheli codod dirow qontong meele fardowse xasan maxamedna iyo walcod e banghelna xalcod yar la sheegay intuusa halaawi sidaasna weyba gemberka xildhibaannimo ka guulaysaday xildhibaan maxamuud sheekh cabdulaahi siraaji doorashadan yooyba goobro ku hayay guddiga doorashooyinka madabanaan soomaaliya wasiirka arrimo guda maamul goboleed jubbaland maamulka gobolka kan degmada ururada bulshada rayidka iyo saxafiyiina guddiga madabanaan ee doorashooyinka iyo labaatan sideedkii janwari magaalada muqdisho ka qobden doorasho gember ku mid hayay golo shacabka oo hore ambanayay taliyagii hore ee nisa cabdulaahi maxamed cali sambolo shooyban gemberkaas ha ka baxay nuur iidow bayle oo hore aan ku tirsanaaday jari baarlamaankii sagaalaad ee dalka hooyo kuriisha ku xanuunsanya way babaaqan dartay bulshada soomaaliyeed oo jira meeshaas sano waa jira dee dhuushaale hay-adooyin walaawaya meenaha dab wareegay gale hay-adogan meelanan karidho qacable waa heer baan la dawan maaragna ku guur leliere weyn buu ahaa nuurto xuseen xasan oo ka nool magaalada baydhabo idaacadda warsan iyo habooqade iyo uwejisha ku muuqday daruufa la deriste weybaya ii sheegtay inti kuriya dhali otom iyo shan sano ee ku xanuunsanyey kaas oo haayo cudur gudo wallanka qobad korna weybaniya sheegtay inti muddo tum iyo saddex sano ee jirinyo unagshe anugada galantiis walmaka caamo makahow shiriis maalma usmow isku jiifa meel lagu hayna ilaahay ogalanyaasha i lugaashay isu dhan shal jeedsanya meel lagu hayna qur-aankanisana walani qabanay jara sutumi shan sana jara orodkay waxaa hawsheenay fure awlaad kala xasasaanan shaqaysadooyana suuqa qaboon male saanayddan la roogoon male lankalay oo ii biilamis meel ila dejoon male meel baan la degon ku guura liilay dhwaataleed degnay way ku degna maaragnay deg suuqa hoola xoro suuqii hoolaa horya degna hadamay ahaamkii hore ah walna jejiyey laakiin qarashba maalmagalna hawshay furay baadii ku goyne wallaahi walnin qabd karo leilaahay nin qabdo iyana nin qabde leilaahay nin cogolaado helaan tumeeshan sanaya jiraya awlaad usoo wiinya saasnagada markii lama sano oo kale ahay jiraday maaragna ilaa inta tumisad sano oo kale jiranye nuurto xuseen weyba kala weydiiyey kuriika aawshay weybaya sheegda intii mar hor iyo shal tabeen yaan hayna walshaqee mankasta oo ku degda baydhaba yay sheegta intii lahaa kuburyow weybana baaqan dartay ummado soomaaliyeed gaar ahaan ummado ka nool koonfur galbeed inti walala qobada raagshareedees ku haysadeen hoojisadaad walnama qabd korma noosu kor gaarigan faday waxyaala meel la degon faday islaamka la dhagalay ob la fadheesiyo gambarko yar la fadheesiyo fadheeda laakiin galantiis walma kaamo maalmahadalo kole neerfixa neerneerfa daawadiiyo nantamay ku helo dhaktarna xirfananta ma rabo isbitaalna ma gordo mar dhowle koyne laakiin isbitaalana walba dadman ka qabdaay waa larela dhakhtar weyno oo wadama kalan ka bahma een dhakhtar neerfanan la helo aan marku uursaday inaan meel la dego ma aragnaan meel baan deg leer ku guurahaya meel baan dega anug jiran waxaay korneelilay anug mahadlo meelaa jiran lebis anaanayeede heliga walaamay hadii la deer wala siye waxaanadis iyo walaasheena marka shaqayn kabe markaan roogan oo la siyo bal shaqan boon jiray sayduku katabe waxyaal kale rooga dadka kala dareereen magaaladii ogolahay meel faranseedee siyeeleed isla dee duku katabe warsan dee hadii walayan gobda korta dee bulshada ayba ku codsada inaan meel la dagaaliyo inaan dhakhtar neerf walaan ka aada fadiliysi waana la baxa isbitaalka weyn ee magaalada baladweyniya way baladeerisay daawuga koyti dowladda turkiga faahfaahinta warkan way baninhaya bashiir cabdulaahi ismaanga talka guud ee magaalada beledweyne ayaa la soo gaarsiiyey daawo ka timid dowladda turkiga waxaana goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada beledweyne xubno ka socday qaramada midoobay iyo sidoo kaleeto wasiirka wasaaradda caafimaadka ee maamul goboleedka hirshabelle wareejinta daawada kadib waxaa ka hadlay mas-uul ka tirsan qaramada midoobay waxaana uu sheegay
wasiirka wuxuu inoo soo gudbiyey in aan ka kaalmeyno inaan keenno diyaaradana ku keenno qalabka sariiraha daawooyinka iyo ambulance waana ka ballan qaadnay sidii arrintaas loo sahlin lahaa sida noogu wanaagsan aanu samayn doonaa wax badanaa dhiman I particularly wanted to thank uh, my colleague Varsame and uh, my colleague Ali here for having made this operation a very successful one. We from the United Nations are very pleased to be here today as part of this uh, assistance.
sidoo kale waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee maamul goboleedka hirshabelle cabdi macalin maxamuud waxaana uu ku ammaanay dowladda turkiga sida ay u garab taagan tahay shacabka ku nool deegaanada hirshabelle sida uu tilmaamay waxaan u mahadnaqahayaa walaalaheenna turkiya ayaan u mahadnaqaynaa oo mar kasta nala garab taagan deeqda wax ku-oolka ah meel kastoona yani naga kaalmaynaysa meelo kala duwan naga kaalmaynaysa waxaan uga mahadnaqaynaa deeqdatan ka timid isbitaalka ordogan ka timid oo wax ku-oolka ah oo loogu talagalay musiibada halka ka dhacday oo hadda waxoogaa soo yaraatay oo ah shubanbiyoodka ay noogu talagaleen laakiin haddana waa ku faraxsan nahay in ay arkaan isbitaalka sida uu u egyahay sida uu u jajaba yahay sida nadaafadiisa iyo environmentigiisu ayna macnaha ugu wanaagsanayn isbitaal guud oo ka dhaxeeya region aad u weyn ka dhaxeeya waa halka isbitaal oo ka dhaxeeya dhulka kaljiiraan haddii kaleba looga imaanayo hataa xuduudaha looga imaanayo isbitaalkan marka in xil laiska saaro bashiir cabdullah cusmaan raadi warsan beledweyne dhinaga kalena guddoomiye ku-xigeenka lamaad ee baarlamaanka maamul goboleedka hirshabelle ayaa sheegtay in taraji ku qabaan anti hanraabta soomaaliyeed iyo helaan qoondadii oo ka kaeedan baarlamaanka mar kale bashiir cabdullah cusmaan iyo nin hay faahfaahinta warkanga gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka maamul goboleedka hirshabelle canet axmed ciise oo ka hadashay qoondada haweenka ee maamul goboleedka hirshabelle ayaa waxa ay sheegtay in hadda meel fiican ay marayaan sidii ay ugu mid noqon lahaayeen golaha baarlamaanka maamul goboleedka hirshabelle waxay tilmaantay in ay la kulmeen mas-uuliyiinta ugu sarsaraysa maamul goboleedka hirshabelle ayna caqabadaha ugu badan ee dib u dhaca ka mid noqosyaha baarlamaanka maamul goboleedka hirshabelle ay timid kadib markii isbedelo badan ay yimaadeen sida ay sheegtay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee maamul goboleedka hirshabelle calad axmed ciise koondadaasoo haweenka way ka maqan tahay waxaan ku sababayn karaa wax badan oy sababtu tahay dowladdeenna waa dowlad yaroo carduna madaxweynaheenna cusubna oo hadda la keenayna waxaa ka jira maamo xoogaa culaysaa jir bikaas waxaan ogsoonnahay hirshabelle waxay rabtaa waxa markii hadda la keeno haddana waxay rabtaa sab sab sab kalaan in wax loo qaybiyay rabtaa sab kalaankiya xoogaa iyo annagoo haddana mar labaad inta hankanay haddana soo kacnay oo shaqadeenii haddana ee golihii wasiirada cusub yihiin madaxweynihii cusub yahay baarlamaankii haddana weji cusub uu furmaayo wuxuu marka koowaadoo la keeno oo la keeno goobta haddaan horay ayna ka falgelin oo aysan dhaartii hore ka dhicin waxaa imaada ribadaa imaada iyo isjijiidaa imaada sidaas daraaddeed ayay gabdhuhu dib ugu dhaceen insha allah wana rajaynaynaa inaan mar dhow aan gabdhahaas dhaarin insha allah bidmillahi keena oo lagu soo daro baarlamaanka sidoo kaleeta waxay sheegtay in aysan jirin cid diidan oo ka mid ah odayaasha dhaqanka odayna ma hortaagna oo odayba ma keenin markii horeba koontadan koonto dumarka loogu daray boqolkiiba soddonkii haweenku lahaa ay ahayd oo horta oday dumarka hirshabeelle ma hortaagna madaxda hirshabeelle hortaaganna kuma dhihi karo Ee, waxaan ogsoonnahay annagoo hal sano jira ayaan isbeddel samayn gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka maamul goboleedka hirshabelle ayaa waxay rajo ka muujisay ka mid noqoshada baarlamaanka maamul goboleedka hirshabelle bashiir cabdulla cusmaan radio warsan beledweyne meelwarkaasi aan ku kooyahay dhugunsidyaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya xaylemaryan disalanyees azeles sadala kabaahi telefishinka qaranka itoobiya ilaa haddana may sheegna sababta ku dambaytaysa casilaadiisa xaylemaryan disalanyesaasoo kale sheegay intii uus isku casili guddoominimada xisbigaha iyo talada dalkaasa is-casilaadiisyaha kabeegmaase kureed muddo bilooyinge oo dalkaasa ku dareereen banaabaxyo dowlada lahanku ka horjeeda banaabaxyadii ontiyo badan ku dhiyayeen gobolka oromada iyo axmaarada banaanbaxyada inkaga dambeeya wayba ka dhammaday tumun qof tiro kalena ka dhaawacmeen dalka itoobiya tan i sanadkii lamada kuntum iyo shantii wayba ku dareeray banaanbaxyo dadka ka dalbadaayeen anti isbeddel siyaasadeed itoo dhaqaale balla ka sameeya dalkaas waan lahaa afjara musuq maasuqa waxaana ku mid ee hogaamiyaalka itoobiyan argan ra-iisul wasaaraha itoobiya koo jilaysan oo jahwareerhsan dalka itoobiya way waa wadankan ka da-da weyn dhinaga xorriyadda waana wadanka lamaad eenka dadka badan qaaradda afrika marka lagu reeba shan sano oo yahaysad talyaaniga itoobiya weli shamay gumaysanaa magaalada ardisabo ee caasimada dalka itoobiya iyo xarun ee ururka midooda afrika iyo hay-ado kale oo caalamiye xukunkii boqortooyada haaye ee ku taliya jari dalka itoobiya iyo la afgembi sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan afartii ra-iisul wasaaraha hadas azil ee xaylemaryan disalayn jaxil kalan dhaari setembar lamada kuntum i lamadii taasoo ha afjari hubaalaantii ku dhalatay dhimashadii hogaamiyageenka xukun ka dheereeyay dalkaas itoobiya mala zanaawi xaylemaryan disalayn yaha ku jeeda qowmiyad yar oo laka magacawow walayta oo degan koonfurta itoobiya master haylemaryan disalan oo horeen haada jari ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi way ballan argay intuu sahaye naansida eedka han iska dhawaayeen mana zanaawiya aan ka dambayntiina dhugunsadayaala madawenaha koonfur afrika joseph zuma iyo xilkii usunu isku casili kureed maalmuuse haysatee cadaadis bileeran oonka koyti xubno hisbisheye en c waybaas casilaadiska ka dhawaaqay khudbadu sahmiinkii arbaaday qarankanka jeedi telefishinka marsii horeytay xisbiga en cda ee iyo zuuma ay sheegay intay xil ka baneeyay haddii kalena isu wajaha doona anti baarlamaanka iyo kalsoonida kulanagadan toddobaatan shan jarkan iyo wayba saarnaay tahay cadaadis bileeran oo eh anti use xilka ka wareejiyay madaweyne ku-xigeenka dalkaas kaasoo hogaamiyahu xisbiga a n c da joseph zuma iyo xilka madaweynenimo koonfur afrika ahaaye tan in lamada kun iyo sagaalkii wayban usi wajahaya eedaymo dhoor ee u musuq maasuqee is-casilaadiisii wayba usa zuuma hakabeega maase dhammaadkii khudbad dheer oo uusa ka sheegay antuus eetan ka horjeeda qaabka xisbiga e n cda usan la dhaqamawa abriil kun sagaal boqol afartii lamadii iyo dhaladii waybanuusaa koriday umaadiisa mana mehelna walbarasho rasmi ee kun sagaal boqol konton iyo sagaalka wayba usa kabiiraya e n c waybanuusa ku mid nagaday garabka midig ee e n cda kun sagaal boqol lixdii lamadii agoosto kun sagaal boqol lixdii sadiidi us oo labaatan kow sano jara ayaa la dhakay xabsiga markii la helay dembe intii usu maleegay afgembi dowladii midabta koorka waybana la gehiray xabsiga caanka ka ee dalkaas oo miilas kajari nelson mandela muddo toban sano ee marsa kun sagaal boqol sagaalankii kureed markii usu muddo banaanka ka maqonayo dalkareetanka nagadi waybana markaas mamnuucitaanka lagu qaadaya xisbiga ee siida waybana landoorada ay guddoomiye muddo afar sano ee juun sagaaliyo sagaalkii shamsana kureed markii uusa dhammaaday xukunkii midabta koorka wayba uusa nagaday madaweyne ku-xigeenka xilkaasiya lagu qaaday lamada kun iyo shantii abriil lamada kun iyo sagaalkii lama usbow kureedda markii eedaymo musuq maasuqa ee langhaysadii abriil lamada kun iyo sagaalkii lama usbow kureed markii eedaymogay musuq maasuqa langhaysadii daaqada lagu tuuri zuum wayba uusa nagaday madaweynaha koonfur afrika oktoobar labada kuntum iyo toddobadii maxkamadda racafaankeenka sarayta dalkaasiya amarteentay zuuma laakiin ogatum isiya dacwadood oo la xiriirta musuq maasuqa dalka koonfur afrika haddawayba xeelkale ka wareejay madaxweyne ku-xigeenka dalkaasa us-oon habuuyi doona jagada madaxtinima warki isinkula dareertan dhugunsadayaal hamiinamaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabana antan intega dhugunsadayaal anti warkan kalnamada reedanku kulumaana sidaas iyo nabadgelyo